raxim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan khayrta dhegaysanaysa ay kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka maanta oo xillidaanu kale aad kala socotaa rediyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya marka laga reebo maalinimada jimcaha oo ay sabtiga soo gelayso waa isniin talaado ay soo gelayso taariikhnu ku beegan tahay lixda bish saddexaad sanadka labada kun toddobiyo tobanka dhegaystayaal qodobada caawa barnaamijka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah gudoomiyaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya mudane maxamed sheekh cismaan jawaari oo kulan la qaatay xildhibaanada dhallinyarada ee ku jira baarlamaanka soomaaliya kaa uu laga hadlayay mustaqbalka dhallinyarada soomaaliyeed waxaa kaloo barnaamijkaan idinku haynaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali kheyre oo isna kulan qaada sharbeeda la qaatay maamulka gobolka banaadir haween iyo weliba haweenka ku jira ee baarlamanka ee labada aqal golaha shacabka iyo aqalka sare sidoo kale kulankaasi oo ujeedkiisu ahaa sidii loo wada shaqayn lahaa dowladda dhexe iyo dowladda hoose sidoo kalena ay qaybaha bulshada soomaaliyeed u qayb qaadan lahaayeen u gurmashada dadka iyo abaaruhu ku saameeya qaybo ka mid ah gobollada dalkeena soomaaliya waxaa kaloo aan idinku haynaa warbixin la xidhiirta abaarta deegaanada ku xeeran degmada balambal ee gobolka galgaduud oo si aada dadka halkaas ku dhaqan laga deerinayo iyadoo sidoo kale lagu soo waramayo gabar dadka deegaanka ka mid ah ay u dhimatay gaajo iyo haraha darteed sida ay warbaahinta qaranka u xaqiijiyeen dad u gurmaday qoyska ay ka baxday gabadhaasi dhimatay allah u naxariistee horjooga ka tirsanaa maleeshiya argixisada al-shabaab oo isku soo dhiibay gacanta ciidamada dowladda islamarkaana ka hadlay waxyaabaha ku khalifay isagoo dhagarqabayaasha dhallinyarada ku hareen oo ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan cafiska dowladda u fidisay ee ah inay isaga soo tagaan ay iskusoo dhiibaan gacanta ciidamada xoogga dalka soomaaliyeeda qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka idinku soo gudbin doonaa fartamada waa maxamed cabdiqalaf anigoo maxamed macali xasan waadkan waadala socodsiinaya kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka maanta aynu ku bilaawnay guddoomiyaha golaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya mudane maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa kulan la qaatay xildhibaanada dhallinyarada ee baarlamaanka ku jira kulanka ayaa wuxuu ku saabsanaa sidii loo jihin lahaa mustaqbalka dhallinyarada soomaaliyeed iyo sidoo kale sidii loogu sameyn lahaa wacyigelin iyo weliba inay helaan wax walba oo waajibaad ah oo dalkooda ay ku leeyihiin kulanka ay ka qaybgaleen xildhibaanada dhallinyarada ee baarlamaanka ku jira islamarkaana uu shir guddoominayay gudoomiyaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya mudane maxamed sheekh cismaan jawaari waxa uu kula dadaarmay dhallinyaradaasi in ay u istaagaan sidii ay u qayb qaadan lahaayeen dib udhiska dalkooda waa kan guddoomiyaha oo arrimahaasi ka hadlaya
dhallinyarada oo xildhibaanada weli maanta lagu jiray taasoo ay horjeenayso in aan la timaataan barnaamij siyaasadeed cad aan xuquuqadan ku hubin karno iyo barmaan ahaan ku bedelin karno oo ku saabsan jihaynta dhallinyarada soomaaliyeed xaqooda siyaasiga ah sidee bay uhelaan barwaa oo ay la mid noqonayaan hogaamiyayaasha dawladda waa qodob qodob kale waxaa weeyaan sidee bay u qaybgeli karaan nabadeynta iyo amniga maanta waxaan ku jeedaa dhallinyaradayda hogaamintii oo jaamacad kasoo dhacday mid kale aan ka bixi badan inuu qori qaato dalka ka mid noqdo ama qori qaato dadka oo dadooyinka noqdo farxiya istilaafka intaan barnaada karna oo isteriya ama inta qaadada marka qaadada isbi laba dhinac markii waxay dhimanaa dhalinyarada waxay dhimanaa ma u korin shacbigeena cilmtiro ama cilmtiro ma doonin tabartalaada waxa weeyaan way tahribaan daday ku dhamaadaan meelo oo baas way tagaan oo lagu ihaanadeeyo sideebaa aad isusugeyn kartaa dhalinyarada soomaaliyeed in wax alla wixii ay rabaan inay ku noqdaan dalkooda hadduu rabo inuu noqdo doctor doctor noqon kara hadduu rabo inuu noqdo siyaasi siyaasi noqon kara hadduu rabo injineer injineer noqon kara oo uu ku heli karo socda asagoo soomaalinimadiisa ku baacaya anigoo soomaali baan ahay asagoo le aan iska kalimadaysan ama kusugo uu dalkiisa waxu noqon saddex isneebaan adeegyada bulshada ku gaarsiin karnaa deegaan dowladooyinka aan kamid sidee baan u heshiisiin karnaa dhalinyarada degaan goboleedooyinka iyo gobolyo dhalinyarada ay daraa aan heshiis ugu samayn karnaa iskuday aan ku soo jeedin karnaa ay aan uga gudbin karnaa tallaabada muhiimka ah oo la sugan islaan ku diyaarin karnaa hogaamiyaasha dowladda ee wadaa sidee baa uga qaybgeli karaa horumarinta dhaqaalaha si shaqooyin ay u abuurmaan xataa haddii anaga aan dhaqaalahayn waxba aan hayn sidee baan u suurtogeli karnaa inaan ayaga aan si oo ana u kacleyn ama tadawur baa utaqaanaa soomaali anaa u kacleyn badaasagu anaa kacleeyaan si tadawur ah ay ugu shaqeeyaan hayadaha dowladda ama ay bulshada ugu adeegaan oo laakiin waxay u baahan tahay in la qaban karo ilmaanaas ilaa iyo aan xooliga keenayo dhammaan keenayo haddii arrinkaas aad ku tirisaan diyaarintii oo diyaarintii siyaasa maskaxda siyaasada wacyigooda aad ku samaysaan axsaab siyaasi baa imaanaysa doorashadii baa imaanaya dhammaan arrimahaas waxay waa inaad ku tirisaan sanaha qardaaranki uwe waxaa weeya dhallinyara matasha dhallinyaro ahaan ku badan iloogu beeraad ku socota soomaali soomaaliga haddaad saa ku socota ilaahay baa ku garugaa adiga oo faa'iidaysa waa akhrinaysa insha allah waayaa waxaan idinku sugaa waxaan tahay inaadsababaarisan islam wixii kubaha loo baahdo inay la shaqeeyaan iyo imaan amaana anaan badaadan laakiin horta idinka iskisa marka idinka iskisaan adoo guddiga aad gashan arrin dhalinyaro ka firina oo idinka dhibaatana gudanaya haddana aad ka firinaysaa aad ka firinaysaa arrinta oo saamaysa muwaadin dhalinyaro waa ilbarya waa ilbarya waa diyaaro dhalinyarada soomaaliyeed gacantee ku dil walaalayaal dhalinyarada soomaaliyeed aan gelin dadka gacantooda gelin ayaga iskale annaga odayaashii loo fiiro waa laakiin waxaan raadinaynaa waxaan korko ku dhiib waxaan u shugin oo horsan oo caafimaad ma aha arrimaha qaarkood oo farbuxay xagjireynka ah si kastaba soomaali soomaali sideebaa dhaqankeena soomaaliya aan u shaqeyn karnaa ugu beeri karnaa haddaada dhaqankaan garanayn taariikhdaada arkaysa meesha kadib aadan garanayn cidaad tahay kusoo dhaqan alli maa yaclamu taariikhu maa yaclamu wiil isaaiyarisan mubaasirayn istababur baarlamaankan iyo soomaaliya oo dhan baad hogaami kartaa haddaad dhammaan dhalinyarada u jeesataa mushaalka soomaalida boqolka sagaashan waa xalin kartaa haddii dhalinyarada waa ku mahadsantihiin waxaa arkayaa dibaanur oo ah darajada dhalinyarada inuu abaaburo maqaladiiisii loo jiibin in siduu kasa habaro ay u bilaabaan u bilaabaan abaabunoabaabusha asaga xiriir weeyaan ilaa guliyo markaasbiyataan alayku masaajida unabeeri badan sidii aan shaqo qaadan talo iyo qaada waa hagaajinta ubana oo qaadan asalaamu calaykum
wasaare xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali kheyri ayaa kulan qada sharfeeda la qaatay maamulka gobolka banaadir haween iyo weliba haweenka xildhibaanada labada aqal ee golaha shacabka iyo weliba aqalka sare waxaana kulankaasi ujeedkiisu ahaa sidii wada shaqeyn dhex marta dowladda iyo weliba haweenka soomaaliyeed iyo sidoo kale dowladda hoosena ay ka qayb qaadato gurmudo fidinta dadka ay abaaruhu saameeyeen kulanka waxaa looga xaajoonayay in si wada jira loo gurmudo dadka ay abaaruhu ku dhufteen ee ku nool qeybo ka mid ah gobollada dalkeena soomaaliya waa kan ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale oo kusoo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali kheyre oo isna gabagabadii kulankaasi hadal kooban ka jeediyey بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رئيس وزراء جمهورية فدرالك الصومالية مدن عس- حسن علي خيرة قدومي قدوة دورشوينك مركي لغا ريبا حفلة لغو تاغيرا يدوك دافيسة iyo gobolada ay magaalada muqdisho ka dhacdaba inuu garwaaqsada inay mudan tahay in lala tashado haweenka soomaaliyeed nuxurkooda in lala tashado inay lagama maarmaanta u garwaaqsaday waan idin hor fadhiyaa maanta waxaan aada iyo aada ugu mahad celinayaa abaabulka ay sameeyeen lul maxamed sheekh ismaan iyo bakiin maaxi iyo jawaahir baarqad ayagana oo suuro geliyey inaan gogoshaan aniga dhigo taasna waxay keentay saan ugu dhegano gudaha gabdhaha way iga duwan yihiin dadka kale runtii mar alle markii baarlamaanka gabdhaha soomaaliyeed ay soo baxeen xafladda ugu horeysa anaa u qabto waxay kutusaysaa sida aan dareenkaan idinla wadaagayo iyo waxa aada qabateen waxaa aada iyo aada u mudan in loo mahad celsho caasho shaaxuur iyo shariif cabdo maamed aalo sheekh maxamuud iyo dalwada guddoomiyaha aqalka sare oo iyaduna na dhex fadhido maanta oo sharaf iyo guul noo ah intaa kadib ma rabo in hadal ku dheeraado ra-iisul wasaaraha noo joogo howl badanna waa na sugaysaa laakiin waxaan leenahay dalkayna quruxdiisu waa quruxda wejigaaga ra-iisul wasaare ra-iisul wasaare haddii aad albaabka intaadan ka bixin muraayadaad isku fiirisaa bal sida wejigaaga aad dhowrtaa si aadan adoo wejigaagu wax leeyihin aadan banaanka ugu bixin saan rajaynaayo qof kastoo annaga dhagamadina waa sidaa gabdhahana dee boorsooyinkayba muraayadaha ku wataanba sidaas darteed waxaan rabnaa inaan ka fikirno waddankayna inaan u qurxinno sida aan wejigayna uga fikirayno haddii ilaah idhaahdo waxaan rabaa halku dhig oo sanadkan samaynay oon ka fikirnay inaan soo gudbiyo wuxuu yahay saaxib mas-uuliyaddaada hoos u fiiri saaxib mas-uuliyaddaada hoos u fiiri mas-uuliyaddu marka xildhibaankay saaran tahay wasiirkay saaran tahay ra-iisul wasaareay saaran tahay ruux kastoo bini aadam ah eebaa caqli ilaahay siiyey mas-uuliyadaas saaran mas-uuliyaddaas marka inaan hoos u fiirinaa nagala wad rabaa waxaan idiin sheegaa ra-iisul wasaaraha waxaa la yidhahdaa cirka marka uu birqaayo marna waa roobeeyaa sawdaa markaasaa lagu diirsadaa marna geed caasho dheer caasho caro dheer la yidhaahdo aa inta cirkiisku candaabto ay la leexataa roobkii oo dhan soo saas maaha hadda waxaan rajaynaynaa xasan cali khayre waa cudurnoo dhalo naga doon haddii la yidhaahdo waxaa kuugu daliila wuxuu yidhi baarkan hilibkan ka dhergi rabatoorkan ka aqaanaa uri marka soo waxaan ka gartay saakay asoo cidow la wadaaga aysan jirin cid ogna aysan ka waraysana aysan jirin ayuu wuxuu bilaaba kormeer way hadda jawaararkan ka sheegaysa wasaarada tagayla cid u tilmaanta saaka waxaa laga sheegay dekada soo joogaa laysoo sheegay dekada muqdishoa soo joogaa saaka laysoo sheega baqaare u leeya hala furo dabaliyo fii raashin meeshuu ku jiro uu tega dadkayna qaajay u dhimanayaan dekadana raashinaa noogu jiro waxaa suuragala marka uu dhaco in inta la bixinaa dadkaa la siiyo ma qaado karno hadda kadib hay-adana sugi meeyno annagaa isku filan waxaan idiin sheegayaa hay-adaha qaarkood aniga gobolka banaadir ee mas-uulka ah raashinkay kashaan wallaahi dad lama siiyo xoolaa la siiyaa bal xooliya hadda diiday suuragelinayaa marka inay dadkayna badbaadiyaan caqli maaha gacantayna haddaan annaga aan fidino jeefkayna aan ku rogmano qolqolada ayuutooyinka intaan isu geyno dadkayna waa samati bixi karnaa laakiin haddaan ka fikirno deexaa lagaa dhaxlaayo tobankoo kun oo doolar iyo kunkoo doolar meelkuride qolqollo wax ku kala ridno weligana u socmayno waan ogsantin anaal kudhigaygar waxau ahay karfanjaad ma laha karfanjaad ma laha waa dhimee karfadda yaa wax gurita hore lagu qaadoo la ark waa laga tega markaas sida aan wada ogsoonnahay abaar baasanaa jirto shalay laba cunug ayaa u dhimatay gaajo deegaanka la yidhahda garas baalley annaga gobolka banaadir asbuuc gudihiis waxaan aruurinay ooan rabaa halkaa inaan ku soo gudbiyo waxaan aruurinay bariis la afar boqol iyo afartan iyo afar lool oo bariis ah waxaan aruurinay laba boqol iyo labaatan iyo saddex loor oo bur ah waxaan aruurinay boqol iyo toddoba kaartoon oo baasta ah laba boqol iyo siddeetan litar oo saliid ah afartan iyo shan loor oo sokor ah boqol lixdan iyo laba jawaan oo maacuun ah siddeetan iyo afar kaartoon oo dhar ah labaatan iyo siddeed jawaan iyo iyo adigu calaa kulli xaal intaasaan aruurinay asbuuc gudihiis waxaan isku darro dawladda hoose gudnadeeda markay qaadanaysaan aan ruux kasta mushaarkiisa wax ka gooyo lacag aan ka goynay konton iyo afar kuna hadda akoon ugu jirto ayaa laga aruuriyey isla shalay waxaan amarnay in laga gaadhsiiyo dadka ee la qaybiyo maanta gobolka banaadir wax kale kuma mashquulsanayn raashinkaasaa la qaybinaayey iyo lacagaasaa la qaybinayay waxaan rabaa haddii ilaah yidhaahdo annagoo waxaas aan hayna aan qaybi doono gabdhihii xildhibaanada ay halkaan jooga berita ciddina raaci laheed inay intay gacanta taagto idinkuna aad ku sharafowdiin annaguna aan idinla shaqayno aada iyo aada ad mahadsantihiin waxaan rabnaa waa guulay noo tahay haddaan tashanno horaan u dhaqaaqaynaa ra-iisul wasaaraha waa laga yaabaa inuu xoogaa eed isgelinaa is leeyahay goliga wasiirada soo dhisi doonto see la yeli doonaa laakiin siddeetan iyo dhowrkan gabdhood hadday maanta halmar gacanta taagaan ra-isulwasaare xukuumaddaani waa guulaysa doonta haddii ilaa idhaahdo waxaan kaloo kuu sheega aniga markaan imiday waxaan idhaahdaa jalbaad ma qaato laakiin gabdhaha lagu tiriha marka waxaan kaa rabaa in gabdhaha lagugu tiriyo haddii gabdhaha waa daacad dalkuna saacaddan sooma gaarin haddaysan adigu jiri lahayn marka waxaan aada iyo aad u aaminsannahay haddii gabdhaha siday u dadaaleen unugay butuuri iyo juhdigii habeen iyo maalin ay soco jireene juhdigooda iyo dadaalkooda haddii la labalaabo waa la guulaysanaya haddii ilaa yidhaahdo laakiin ayaguna waxay heleen madaxweyne rabo inay gabdhahan wax helaan ayay la kulmaan waxaana ka soo baxay idinkaa ka soo baxdeen waxaan rajaynaynaa haddii ilaa yidhaahdo in laysla jaan qaado oon dalkayna badbaadino mudana ra-isul wasaare kelmadaada ku soo dhawow aada iyo aadaana kugu mahadcelin inaa kasoo qab dalkaaga iyo saad u sharabtay waa ku soo dhaweynayna
guddoomiyaha gobolka banaadir maamada soomaaliya maamadaara aada bay sharaf iigu ahayd maanta inaan dhinacaada fadhiistay maalinta maalinta dambe oon imaadana waxaan codsanayaa inaan meesha hore lai fadhiisina dadka dhexdooda lai fadhiisina taas waa taas waa codsi aan soo jeedinayo gabdhaha labada aqal oo karaamada leh oo numberkoodu aada u badan yahay gabdhaha walaaleha oo ka yimid baarlamaanada dowlad goboleedyada sharafta leh oo sida fiican noola shaqeeya kulligood maamooyinka sharafta leh maamacaasho shaacool ay ka mid tahay iyo inta la midkaa oo soo halgamshay guddoomiyeyaasha dumarka kulligood madaxda sharafta leh madaxda saxaafadda gabdhaha dhallinyarada oo ikraan ay ka mid tahay oo aada u da-da yar oo meesha nimid horta kulligiin waa mahadsantihiin waxaan idinku salaamay salaamta islam ma joogaan qurba joogtana waa soo guurteen kulligiin sooma iyo qurba joogta iyo kulligiinba horta waan idin salaamay salaamta islaamkaan idinku salaamay marka labaad waxaan rabaa inaan horta ka mahad celiyo kulankan wada tashigaan suguna waxaan rabaa inaan idiin sheego maalintii baarlamaanka gabdhihiina halkan jooga aada iga siiseen codka waxaan ballan qaaday inaan wada tashi la samayn doono qeybaha kala duwan ee bulshada xalaytoo dhan wada tashi sidaas ayaan wadnay idinka waxaan rabaa inaan idinkugu bishaareeyo anaa idin imid oo idin soo aaday jacniga waxaa marka xusid mudan oo aan hadalka gooni uga raabay wiilashii iyo gabdhihii uu hogaaminayay walaalkii cumar dhegey oo ka soo shaqeeyey guddigii doorashooyinka ee fiid oo oo maantana soo gaarsiiyey dalku inuu doorashona galo madaxweyne shacabka soomaaliyeed ay ku qanacsan yihiin in la doorto shacabka soomaaliyeedna iyagoo u jeeda loo hambalyeeyo laakiin taariikhdana ay gasho in nambarkii gabdho ahaa oo ugu badnaa baarlamaanka mustaqbalkan ay maanta fadhiyaan siddeetan iyo kow xubnood waa wax lagu jeestay inay siddeetan iyo kow xubnood oo gabdho soomaaliyeed dhallinyaro marwooyin dadkii waddanka usoo dhintay ay baarlamaanka ku jiraan waxaan rabaa inaad idinkugu bishaareeya inay tahay astaantii lagu gaari lahaa waddankani inuu ka bixi doono dhibkii uu ku jiray sanadihii lasoo dhaafay waxaan ogahay inay haweenka soomaaliyeed yihiin lafdhabarta shacabka maalintiina waan ka sheegay waxaa kaloon ogahay barakacay iyo dhibkii iyo dagaaladii iyo qixii aan soo marnay waxa kusoo dhibteeda inay idinka yihiin waxaan ognahay inta yar oo dalkan uu ku badbaaday idinkeenay tahay waxaan idin ballan qaadayaa maantay hortiina in dalka soomaaliyeed ay joogaan madaxweyne iyo ra-iisul wasaare arrinkaasi aaminsan labadooda waan u sheegay madaxweynaha maanta inaan halkaan imaan doono aada ayuu ugu farxay wuxuuna yihi salaan diiran iga gaarsiiya waxaana u gartay madaxweynuhu inuu kulligeen idin wada garanayo waan rabaa inaad ii sheego waan maqlay taladiina inaan hadlo waajib iguma aha maanta waxay ahayd inaan intaan idin dhegeysto waayo wixii lagu dhaqmi lahaa oo wanaagsanaayo dhan idinkaa idiin sheegay idinkaa ii sheegay anigana ilaahay igu duwo kii qaata taladeeda inaan waxaan idin ballan qaadayaa horta aniga iyo idinka inaan cidna inoo dhexaynayn waxaa kaloon idin ballan qaadayaa sidan haddaad u abaabulnaatiin inaad qayb ka noqonaysaan nidaamka dawliga ah ee dalka ka jira aniga iyo madaxweynuhu aan taladiina maqli doono waxa aan rabno inaan ka tashano waa waxaas markaan isu nimaadno haddii ilaa yiraahdo xuquuq inaad ku leedihiin dowla xukuumadda waan ogahay xuquuqdiina in la dhowran inay muhiim tahay dagaalkan aada soo gasheen oo sanadaha dheer aad kusoo jirteen oo miro dhalkiisa uu hadda bilowday waxaan idinkula dardaarmayaa inaad sii dardar gelisaan waxaan idinkula dardaarmayaa inaadan ka niyad jebina maantana aada haysataan madaxdii garabkiina istaagi waxaan rabaa inaan idiin sheego waddankani maanta waxaa ka jirta abaar aada u bacan masiibo markay dhacdana dalka cidda u istaagtaa waa dumarka soomaaliyeed waa laydinku yaqaanaa horaa laydinkaga bartay idinkaan qabyaalad ku shaqayn idinkaan isqoqobid ku shaqayn idinkaa iimaankiinu ka sugan yahay inta kale idinkaa wadaniniyadiinu ka sugan tahay dadka kale waxaan rabaa mar kale inaad hormuudka kan u noqotaan sidii dalkan looga samarta bixi lahay abaarta soo wajahay maalintii baarlamaan golaha shacabka hortiisa aan ka istaagay waxaan sheegay in arrinkana uu noqon doono shaqada uguuga weyn oon qaban doono maalmaha soo socda waxaad maalmahan ogtihiin inaan arrinkaas ku howlanaa waxaa kaloon rabaa inaan idiin sheego sidaa guddoomiyaha isagoo maadsan shaqada ay u hayaan uu noo sheegay idinkuna aada u haysaan in waxaan rabaa kulligeen intaan isu nimaadno aan dardar gelin shaqada aan dadka walaalaheena oo dhimanayo ugu gurmanayn waxaan rabaa inaan idiin sheego in ay muhiim tahay cid kale oo dibadda naga jirta inaanan wax ka sugo waa inaan annagu isku tashanaa horta waxa aan haysanno marka aan iimaan ahaan u maarayno oo aan cadaalad ku dhaqanno oo aan musuq maasuqa iska ilaalino oo ammaanada shacabka nalakugu dhiibay annagu aan hormuud ka noqonno inaan ilaalino waana yeeli doonnaa haddii ilaa idhahda ballan aan idinka qaado ayaan cid kale wax weydiisan karnaa cid walba oon la kulmo waxaan kala hadlaa keliya arrimaha abaaraha iyo dadka sida loogu gurmano shir weyn baan isugu yeeri doonaa haddii ilaa yidhaahdo maalinta khamiista oon uga hadli doonaa arrimahaas oo ganacsatada iyo idinka iyo dadka ururada bulshada culummada qaybaha kala duwan oo bulshada iyo madaxdao dhan isugu keeni doono oo aan uga hadli doono sidii aan ugu gurman lahayn shacabkeenna iyo keliya sidii aan ugu gurman lahayn waktiga aan ku bixinayno kala qoqobnaano yaa qabiilkee ah yaa gobolkee ka yimid yaa xukunka ku habboon waktiga aan ku bixin lahayn waa inaan ku bixinnaa inaan badbaadina nafta waxaan rabaa marka maadaama idinku aad tihiin horseedka nabadda soomaaliya maadaama idinku aada tihiin iftiinka cadaaladda dalka soomaaliya maadaama aada tihiin rajada dadka iyo dalkani uu leeyahay waxaan rabaa inaadan mas-uuliyaddiina hoos uga dhacin waxaan rabaa inaadan daalin waxaan rabaa inaan niyadda laydinka jiro waxaan rabaa inaan idiin sheego inaan diyaar idiin nahay inaan idinla shaqayno walaalahay way sheegeen waxay yidhahdeen waxaan rabnaa ra-iisul wasaare taga xafiisyada dawladda oo soo furmay waxaan rabaa inaan idinkugu bishaareeyo maanta in xukuumadda uu hoggaamin doono xasan cali khayre inaysan sahlanaan doonin inaad wasiir ka noqoto waxaan rabaa inaan idin ballan qaado inaad idinku leedihiin dowlad xukuumadda waxaan rabaa inaad in ballan qaado marka aada sheegtaan hebel shaqadiisa gudan maayo ina inaan eegno inuu shaqadiisa gudanayo dalkani xoolo yar buu leeyahay inta yaroo leeyahayna si aan wanaagsanayn ayaa loo maareeya horta waxaan ka bilaabaynaa ugu horeeya inta yaroon haysanno inaad nagula xisaabtantaan qofka soomaaliyeed oo imaqlaaya waxaan rabaa inaan u sheego musuq maasuqii waktigii lala dagaalami lahay hadda ayuu yimid waktiga la xisaabtami lahaa waa maantay waxaana rabaa inaan idiin sheego anigaa diyaar u ah inaan ahaado qofka uga horeeya oo aada la xisaabtantaan shacabka soomaaliyeed waxay xaq u leeyihiin iyaga iyo xukuumaddooda inay xiriir leeyihiin idinka ayaa laydinka rabaa sida xiriirkuu noo noqon laha ma waxaad rabtaan inaad timaa aan idiin nimaadno oo nala xisaabtantaan bil walba ma waxaad rabtaan inaan commissioni samayno la dagaalama musuq maasuqa oo awood u leh inuu dabagalo dadka haddii aada rabtaan sharci baan keeni doonaa baarlamaankee ansixiya waxaan rabaa maadaama aad tiin lafdhabarkii qarankan inaan idinkula dardaarmo sida soo socda waktigii aan ku lumin jirnay xukuumad iyo baarlamaan isdagaasha oo shacabka soomaaliyeed dhibaato u keenta waa inaan ku bedelno waktigii aan sharci dejin lahayn waktigii aan ku bixin jirnay madaxweyne iyo ra-iisul wasaare isdagaala waa inaan ku bixinnaa sidee ugu wanaagsan oo dalkan ku hoggaamin karnaa dadkana dhibku uga saari karna sidaas ayaan heshiis ku nahay anigay madaxweynaha sidaas ayaan heshiis ku nahay anigay idinku waxaan rabaa dhaqankaasi inuu ahaado halkudhigga cusub ee dowladnimada waxaan rabaa in shacabka iyo xukuumaddu ay leeyihiin wadatashi sida maanta oo kale waxaan rabaa in shacabku ay ogyihiin waxa xukuumaddu ay qabanayso waxaa kaloon rabaa inaad ogaataan cid ka shar ka sarrayn doonta ma jirto sharciga waxaan rabaa inaad ogaataan cid ku xadgudb ya xadgudbi karta xuquuqda dadka soomaaliyeed inaanay jirin annaga shaqadeennu waxay noqon doontaa dalkan sidii horumar loo gaarsiin lahaa nabadgelyada wax looga qaban lahaa xuquuqdiina loo dhowri lahaa idinka la idiin ixtiraami lahaa waxaan rabaa marka inaan waxaan rabaa marka inaan idinkula dardaarmo waktigii waxaa la soo gaaray idinku aada nala xisaabtami lahaydeen maamasaare waxaan u sheegayaa dadaalkii aada soo gashay adigay gabdhaha walaalahaada waktigii midhaheeda la guran lahaa ayaa soo dhow waad daash waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin waxaan rabaa marka maalmaha soo socda haddii ilaa yidhaahdo guddoomiyana wuu maqlaayaa gudoomiyaasha gabdhuhuna way maqlaayaan maalmaha soo socda dalkani inuu u jeesto sida dadka walaalaheen oo dhibaataysan oo abaaraysan oo dhimanayo sidii aan ugu gurman lahayn aniga iyo madaxweynaha ugu horreyna shaqo walba aada noo dirtiin diyaarana meeshaad imaadeed tiraahdiin waan imaanaynaa soo istaaga markaad tiraahdiin waa soo istaagaynaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddu idinkay idin shaqeeya ugu dambayntii waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo wax badan ayaa laga hadlay xukuumad nooceea lasoo dhisi doonaa yaa ku jiri doonaa yaan ku jiri doonin waxaan rabaa horta inaan niyadda idinkugu qaboojiyo xukuumad la dhisay ama wax diyaara inaysan jirin laakiin wadatashiga uu socdo waxaa kaloon rabaa inaad idinkugu bishaareeyo ciddi xukuumaddaas ka qayb gasha oo ilaahay yacnii uu u calfo waxaan rabaa inaad ku bishaaraysataan sidii horeoo loo shaqayn jira way dhammaatay madaxweyne madaxweyne madaxweyne farmaajo iyo aniguba waxaan idinka ballan qaadaynaa xukuumaddu inay noqoto xukuumaddu shacabku leeyahay xiriirka shacabka iyo xukuumaddu inuu adkaan doono shacabku in codkooda laga baqi doono ayaan idin ballan qaadaynaa waxaa kaloon idin ballan qaadaynaa aniga iyo madaxweyne farmaajo waxaana rabaa inaad si wanaagsan u dhegeysataan inaanan hal shilin idinka xadi doonin sidaas daraaddeed sidaas daraaddeed waad i maqasheen waad i dhegaysateen madaxweynihiinana waa garanaysaan waxaa la rabaa shacabkan in la isku soo dhaweeyo cadaaladoodii inaan ka shaqayno dhaqankan ah in cid walba la xagxagto in cid walba meel uun lagu riixo in iyadoon lays ogeyn laysnaco waxaan rabaa horta nacaybka inaan jacayl ku bedelno xumaanta inaan wadaag ku bedelno orodka badan oo aan la hubin meeluu gaaraayo inaan dulqaad miisaaman oo ku dhisan sidii aan sheegay maalintii baarlamaanka kartiyo hufnaan ku bedelay shaqadii maantay noo bilaabatay waxaana ka bilaabi doonaa haddii ilaa yidhahdo sida aad kulligeen ballan qaadeen inaan u gurmano dadka tabaalaysan kulankanina ma noqon doono kulanku ugu dambeeyo aan isugu nimaadno aad ayaad ugu mahadsantihiin sida sharaf kale oo aan isugu cajinteen wabillahi tawfiiq
aad iyo aad umaadsan yahay ra-isul wasaaraha soomaaliya ayuu ahaa mudane xasan cali kheyre oo maantay kulan la qaatay maamulka gobolka iyo haweenka qaybahooda kala duwan abaarta ka jirta deegaanada ku xeeran degmada balambale ee gobolka galgaduud ayaa lagu soo waramayaa in gabar dadka deegaankaasi ah ay ugu dhimatay gaajo iyo haraad darteed sida ay u xaqiijiyeen warbaahinta qaranka dadka u gurmaday qoyska ay ka baxday gabadhaasi haddaba warbixin arrimahaasi la xidhiira oo ku aadan abaaraha iyo saameynta ay ku yeelatay dadka ku nool gobolka galgaduud waxaa inoo diyaariyey wariyaha gobolkaasi cabdikariin axmed bulxan safar aan ku qiimeynayay xaaladda abaareed iyo saameynta ay ku reebtay dadka iyo dunyada ay haleeshay ayaan ku sameeyey deegaano ka tirsan waqooyiga gobolka galgaduud gaar ahaan xadka kala qaybiyo dalkeena soomaaliya iyo dhulka soomaalida ay maamusho ismaamulka dowla deegaanka xaaladda abaareed ee wakhtigani ka jirta deegaanada dalkeena ayaa gaartay heerkii ugu sarreeyey waxaana meelaha qaar dadku ay ugu dhinteen baahi iyo macaluul sida la ii sheegay xilli dadka waaya joogayna ay igu warameen in ay tahay abaarta wakhtigani jirta mid aanay horay usoo arag toddobaatan baa jiraayoo ma arag mana maqal tanoo kale mana arag mana maqal waa gartay
wax baad ah iyo wax xaab ah iyo wax cunno ah markii la waayey baa xoolihii wada baktiya markaa geel iyo ari ari waa loo ari waa dhammaaday geella wuxuu baa ka haray lo'da ma naqaan anuu kolley arridaan joogi jiray ma aanan arag bidhaantee dabeeri baa hadda baktiya dhimashada la ii sheegay inta aan waday kormeerka ayaa laigu waramay in ay ka dhacday duleedka degmada balambal halkaasi oo ay gabaray ugu dhimatay xanuun iyo baahi isugu darmaday markaan anigu gurigeygiiba meel agtiisaa deganay qabal baa iigu xirnaa mar kasta biyo iisoo doontaa uma diidi karo waa wakti xun kaana gadan mahayaan oo lacag ma haystaan markaa u timaada biyo meel ku jira qof baktiya uma diidi war biyaha cad bal waxaad yeeli lahayd haddaad haysataana keen haddeen waxaysan iga tag maalinka dunyada maxaa ku dhacay way xanuunsatay waxay liqday wey markii hargabku ku dhacay waa wax cunto weyne oo saddex beri taallay ayaa neefta ku xiran waa meyday sida uu igu waramay guddoomiyaha degmada balambal jaamac hayle oo sheegay in gurmad looga sameeyey qoyska ay arrintani saamaysay gudaha degmada balambal waxaan idinka xusi karaa qof lahaa xoolo badan oo ari iyo geel iyo lo'ba leh oo aan neefno u harin waa la hayaa waxaa la hayaa dad aankee baahi u dhintay gabar baa u dhimatay baahi magaalada duleedkeeda meel ah marka waxyaabahaas naxdinta leho badan baan ku haynaa gabadha meeqa jir baa waa islaan waxay ahayd dhowriyo toban jira maxanuun baa mase gaajo maya gaajay sababsataa laigu yidhi mase waa xaqiijisan haa gaajay sababsata waa garanaysaan qoyskii aa ka tagtay haa waa gartay gabadhaasu waxayba ahayd gabar aan weli reer yeelan oo dhallinyaro ah laakiin reerka oo dhan baa wuxuu ahaa reer iska baahan waxay ka soo guureen dhinaca xeraale meel balanbal duleedkiisa ay soo degeen runtii cidu kama warqabin markii ay gabadhaasu dhimatay kadib ayaan ka warranay markaan ka warranayna waa u gurmanay magaaladan waxaan ugu caruurnay raashin iyo lacag reerkiina hadda wuu degan yaho magaalada meel agteeda u degan yaho dadkii kale dadka magaalada ayaa badbaadiyey wakhtiga jilaalka oo durkay waxaa ka dhashay cudurro saameeyey dadka iyo xoolaha qaybahooda kala duwan waxaana laigu warramay in xaalufka ka dhashay abaarta ay sababtay in xooluhu aanay ka bixin xerada ama aan la foofin taasi oo ka dhalatay markii dhirta laga waayay xaabkii ama waxa ay xooluhu kasoo hoos qaadi lahaayeen noloshanada ilaahay mahadisaan joognaa waa fiicannahay laakiin waqtigu aad iyo aad uu kulul yahay xaaladdu noogu kulaatay waxaasad ariga uu iska budhugteeyo adoonka arigaas ano walba dunyadaasxarig magaala manaylahay iyaduna aad iyo aad bay u indhaxun tahay jiro baa la yidhaha waa ku habsatay abaaroo aad iyo aad bay u halkeeyeen haddee baktigiisa iyo kolley maxaan ku dhahay ta- tabarxumadiisa waxaanayn hadda waan ka fiicnaa isaguna aad baan uga soo noqonay.
marka laga soo tago xoolaha dadka balkawran noloshooda dadka noloshooda ilaahay mahadiisan saarana kolleyba kolley maxaan ku dhahay taa meelahaas un wuxuu ilaahay nooga siiyo alxamdulilah rabbil aalamiin. dadka tolkoo noo soo tuura hadda marmar dhifa waa u baxsanaa marka nolosheenooda aad iyo aad bay maxaan ku- una fiican tahay aadna waa xoogaa waa tabaynaayo waxaa laga yaabaa habeenkii inaan carruurta iga dub jirto maalinkii inay iga harso aysan qadaynin marna aan waxela marna aan wax weyna nasiibka alxamdulilah shukr hadda arigan ilaa saaka xerada ku jiraa maxaa loo ilaa qadla saaka xeradu ku jira waxaan siinahayaa masego xoogaayo oo dad burcadiis iyo ee, tol ah oo la yiri bal wixii dardaran sii waxaan siiyey iyo waxaanan siina maba kala aqaanba wixii waa kala sooc aqoon waaye waxaad wax siisay ma taqaanid waxaad iska daysay ma taqaanid wixii wax cunahaya ma lahan wa- waa ilaahay barakadiisa ilaahay deeqii ma siin jiro nasrigaaya waan ka barakajeeda iyadoo dhulkii xaalufo xaaran tahay ciiddu iyadoo la tubay xoolihii meel xash ka ilaaday xashbunallaahi weeyaan nibcadu xugum ilaahay yaa xayuum yaa qayuum owdaan lagu xisaabayna xakiimow na furo maanta waa naga xaraadhaayay geelii xag jirayoo adkaa malaha xooggii iyo xanankii gogobada madow laga xulaayaa ee xaafada dhexdood baynu guwa xawda ku hayaane xayuum yaa qayuum owdaan lagu xisaabayna xakiimow na furo maanta waa naga xaraadhaayay looda xaycadkii baa jebiya dhiinka ximirka ee nimankii xanaanaysan jiray tuuro xarigiye hayuum yaa qayuum oodaan lagu xisaabayna xakiimowna furo maanta waa naga xaraadhaayay arigii xirmoo daaqa jiray ma lahaa xayrtiye xaragiyo baruuq gubaarkoo gebioo waxaase xanuun baahayo baahi buu la xutuqayaaya xayuum yaa qayuum oodaan lagu xisaabayna xakiimowna furo maanta waa naga xaraadhaayay xoolaha la dhoofiyo jarkaynagu xakaareynay shirgadihii xogtood lama hayo ma lahaa xeel dheere xoogaan xunliyo jeblaha laga xaraashaayo xayuum yaa qayuum oodaan lagu xisaabayna xakiimowna furo maanta waa naga xaraadhaayay doolarkii xidiguhu galo kor u xawaareeyey ummadaan xawaaladaha tegin dabadna xiisaynay naf walbana ilaah baa xusoo lala xiriiraaya xayuum yaa qayuum oodaan lagu xisaabayna xakiimowna furo maanta waa naga xaraadhaayay waxaa xiise loo qabay hillaac wara xareediiye allow dayr hargaha goostiyo nugu xambaar daade allow riix xumbada weyn lahaa doobba ku xardhaaye xayuum yaa qayuum oodaan lagu xisaabayna xakiimowna furo maanta waa naga xaraadhaayay intii aan ku guda jiray socdaalka qiimaynta abaarta waxa ay indhahayga ku arkay baktiga xoolaha qaybahooda kala duwan iyo xoolo kicila oo meel cidlaa ay dadkii lahaa oga tageen kadib markii ay u tabar waayeen canood xuseen guuleed oo aan kula kulmay deegaanka ceelaay xilli uu xayn ari ah dul taagnaa oo uu u daadinaya raashin aan badnayn ayaa iiga warramay saamaynta abaarta jirtaa ay ku reebtay meeshan waxaa la dhahaa caalay waa nama qabnaa waxaan doonkaan iska dhex joognaa waa nimaa ilaahay waxaan nimaa ilaahay uu keenay weeye waa doonkan baan siga meesha ku siinaa iyo wax ilaahay uu isaga daboolina arigaan hadda uu jooga ee aad raashin ka siinayso waa imisa waa sagaashan iyo kow neef maxaa kaloo kuu jooga geel baa jooga isna koox labaad sodomeeyo ah Eh, wax abaarta u dhintay ma jiraan geel waa baxbaxay ariguna waa baxbaxay helidda biyaha la cabo ayaa aada ugu adkaatay reer guuraaga naftooda iskaba daa in ay waraabsadaan xoolahooda waxaana u sababa sare u kac ku yimid qiimaha biyaha kadib markii ay ciriiri ku noqdeen ceelasha laga cabo sida uu igu waramayo mustaf nuur maxamed oo biyo ka dhaaminaya xilliga aan la kulmay mid ka mida matoorada ku yaala magaalada balambal jiilaal maba ahane waaba se- saddex jiilaal ba ilaa sa- labiyo toban biloodba waa biyo dhaamis ba lagu jiraa marba marka ka dambaysa waa waa kasoo kacaysaa haddeer ay xaaladdu aada u xun tahay oo fuustadii waxay maraysaa ilaa toban doolar lacag waa la ysaga qoraa qaar dadkaas iska caawinayay hay-adaha wax siiya qaar waa la ysaga qoraayo waagii roobdaa iyo maaragtay een, annagii unbaaba maaragtay waa la ysaga qoraa wax biyo dhaamis iyo xilligii waqtigu isbedelo baa la yidhaahdaa haddeer cid oo cidka wax kama qaado adoo fursaddan ka faa'iidaysanaya sawir guudna ka bixinaya xaaladda hadda dhabta abaarta jirta waxaad ku soo koobi kartaa xaaladda hadda dadka jirta waxaa kusoo koobayaa dhammaan ummadda danaynaysa ummaddan muslimiinta oo soomaaliyeed in ay si deg dega wax uga qabtaan een, gaar ahaan dowladda cusub een, dhinacan waqooyiga gobolka gadgaduud aad bay uga xun tahay een, waana laga sii jeedaayoo wax hadal hayna ma lahan marka een, xoolihii dadkii boqolkiiba toddobaatan waa ka dhammaadeen marka dhammaan waxaan ka codsanayaa hay-adaha samafalka dowladda federaalka dowladda galmudug dadka maaragtay gurbajoogta oo u dhashay gobolka dhammaan iyo wixii muslimiinaba in maaragtay si ugu dhaqsiyaha badan ay wax uga qabtaan waxaa jira gurmadyo biya oo aan badnayn oo lasoo gaarsiiyey meelaha qaar sida ay ii sheegeen dad aan kula kulmay meelo kala duwan kuwaas oo kasoo gaaray guddiyada qaabilsan gurmadka abaaraha ee deegaanadan dad muxsiniin ah iyo hay-ado samafal laakiin biyahaasi waxa ay ku ekaayeen wakhtiga la gaarsiiyey oo kama badnayn afcab xoolaha iyo dadka way jireen gurmuud biyey bixisay dowladda galmudug baa laga helay biyo dad maaragtay samafalayaal ah oo sadaqaysanaya waa laga helay laakiin wax ku filan ma ahan macnihii bulshada iyo markii laisku eego wax la keenayo dadkaan wuxuu ah xoogdhaqatu ahaa xoolihii waa iska baabi'een abaar baabaa waxa la qasha male waxa la gata male waxa la maala male dadkaana wuxuu ku tiirsanaa xoolay ahaayeen xoolihiina sidaasay noqdeen haddii waxaa laad ilaahay subxaana wa tacaala hadduu si kale duusan u bedelin oon roob iyo namcadii iyo barwaaqadii roobku dadku xooluhu kuna uusan keenin dadka waa loo macna aad iyo aad baa loogu baqahayaa
imise bilood baa abaartahan ku jiraan abaarta waxaan ku jiray annagu labiyo toban bilood baanu ku jiray labiyo toban bilood yaanu ku jiray labiyo tobanka bilood xoolihii way dhammaadeen xoogoodii wax yar baa ka haray labiyo tobanka biloodada roob kama di'in dadka iyo xooluhu ay ku raystaan kama di'in hadda ilaahi subxaana wa tacaala baan ka sugaynaa codsiga hadda ay jeedinayaan dadka ayaa ah mid isku mid ah waxaana ay dalbanayaan ciddii u awooda taakulo in ay la soo gaaraan baad biyo iyo dawo si markaasi ay ugu daryeelaan dadka xanuunsan ee la ildaran macluusha iyo xoolaha u dhimanaya abaarta aad iyo aad codsigeenagu wuxuu yahay wixii hadda taageeraa oo naloo heli karo ilaahay ka sokow subxaana wa tacaala risaqa bixiya wixii naloo heli karo baad baan u baahanay biyaan u baahanay daawo xoolaa naloo daaweeyaan u baahannahay teendhooyin aankee aan u xirnaan la-aan u baahannahay taakulo weyn baan u baahanay baad iyo raashin iyo teendhooyinka aankee xiran lahayn oo geli lahayn waa la-aan iyaga waa u baahanay jeedinayaa qofkii islaama oo ehela oo wax nagu taraya dad iyo dunyaba inuuna taageero oo ilaahay ummadiisa lanoo baryo inaguna ilaahay waa baryayna waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaalaha iyo hay-adaha waxbixiya iyo dowladda waxaanu ka sugaynaa soomaaliya oo federaalka iyo hay-adaha waxbixiya waxaanu ka sugaynaa inay haddee dadka iyo caruurta iyo haweenkii iyo odayaashii iyo wixii waddanka joogay aad iyo aad bay u liitaan abaaro xun baa waddanka ka jira xoolihii waa ka dhammaadeen waxaanu doonaynaa inay biyo iyo nala soo gaaraan raashin
horjooge ka tirsanaa maleeshiyada argixisada al-shabaab ayaa iskusoo dhiibay gacanta ciidamada dowladda isagoo ka hadlay waxyaabaha ku kalifay inuu kasoo tago dhagarqabayaasha dadka dhibaatada ku haya sidoo kale waxa uu baaq u diray dhallinyarada ay qaldeen maleeshiyaadkaasi uu ka dalbaday in ay qaataan go-aanka uu isagu qaatay ee ah inay isaga soo tagaan ismarkaana ka faa'idaystaan xafiiska dowladda ay u fidisay ee ah inay gebi ahaanba dhallinyarada la qalday ee isaga soo tagaan kooxda xagjirka ee al-shabaab waa kan horjoogahaasi oo ka hadlaya waxyaabaha ku kalifay inuu isaga soo tago dharqabayaasha al-shabaab oo lagu magacaabo xuseen salaad mukhtaar weliyeena gobolka baay siraaj sheekh isaaq ayaa wareystay magacay xuseen salaad mukhtaar aa dheraa waana al-shabaab la sheegaya al-shabaab ahayd tiitay lamaad bay boqolaa ka sheegay tiitay sidaad iiranaa ka sheegay asbaabtaan ku bahina may waha asbaab balqaldan inti la waday intan inaan ku too busheeno ilaahay je walaalayayna ananka kooy
meega sana camalka jartay marka al-shabaab todoba san todoba sane ka jartay ah inta kuku beertay magu ku beeray ha jabad haya ah deegaanka ada xilligaas kuku beertay deegaansi ahaad
way ahaa jawaari jawaari ah okay may ku aaminsanaytay xilligaasi al-shabaab todoba sana macnaha walay adag ka jartay al-shabaab dabcan mabda'da idan magu ku aaminsana diinka ilaahay intii la dhabeeyaa run ee ay ku aaminsanaa haddana intii been ay arag dareem marka ama dareente todoba sano ka jaraya tiri al-shabaab marka
elow lama sano dhatiaba dhowr biyaaj na dhiin hiri lama biyaaj na dhiin hiri khalaafka saddexaadna kan ii maajada ma khalaafka meeshana ilow lan bilowda mar khalaafkan ii dareereeda ilow suguudu ku diir maykala sheene mayo hobada geglan kule taha ya qabiil makajar mayo halankii hadal sheego bonay mabdajiin bahalan mudaf nagadona antu reedlu kumar see hobal fahama amba la dili koro bugaad nagado kor mase he la heri koro meel isku kabuuso kor hoban welna nafsata bahe ka hayt intan ay ka sabtiyaan marka ma idinku warbiyaase muddaha ka jartay kolley al-shabaab waxyaabaha oo ina diin ahayn aad aragtay oo aad dareentay oo kiiga sabtay needa kubad meel kumid ah argumada ah dadka islaamku sheegadaw oo socda oo la gooryaw oo tawxiidsadaw oo mandidaas langaryaw kabadan ma olan mabdamis ama diintis ama haynan bonay muslim hayna hanga jitulan kuga tabaw taa minsiyan araga
markaas samay baa go-aan siday intaan he iyo gudaaje ama gudaankan adhatiyo bahe badbaadidii isku mid leeta markan intaasna alkaasaan argi inti tiitay he iwalayna abaradii dhatiyo he aniin ku badbaadsada intaasaan argi halaa
ma inku warbiyaase marka hata deegaansaas ku dhiibtay
idaal idaal roog ah meegasin camal haddii idaal roog
waa ka badan rog
maadaama aad haddaas dhiibtay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed aad hanis dhiibtay dabcan waxyaabo fara badan oo adag ka xasuusadaas al-shabaaba jaran dagaalo adag galle nagadan waxyaabo fara badan oo isin soo bii jarteen marka may ku mid ahay wala isin soo biyaaseen oo inta badan qaabilsanaayteen inta badan mayba gaabilsanaynay jafada ahayn horta meelkaasna ka dagaalamay gurmuday ka seedi oonay dhulkale ka shagay sayta lama jabhadanimadaas mayba ugu bedeliday lama mutafajiraad arawla ugu bedel mutafajiraad marka nin fasirmay
mutafajiraad may dharay namanta ministada horta jidkila dhaka ama dadka mug ayaalkii dhaka baagsada wala labaagsada antaasaa may waa kugu dagaalame oo marka ha ka shaqayti miinooyinkii walaal shaqeeyaa marka miinooyinka ahaan wadooyinka la geliyo oo ka shaqeey jirtay mise ahaan oo magaalada la dhigaa oo wala dhabo sumadlaa Eh, baydhabo mara koltay intiyad al-shabaab haytay oo hooli iyo walsaas mara marka shamakii minaaja horoko iyo maabdhagalna jamaa dhagal ah laakiin barnaamijyo la xiriiriyay een miinooyinkaasi walaasan ku haysna ah ee marka ma inku warbiyaasi ha wal isin soo bidano dad walka diiran jaran aad haddaas uslas
asaasooda waa badanaya maxmed kan adag kiinka daran oo aad haddaas uslas markaas durnaay duraan durna horta walkahay walkahay leogda inta wala diiras wala diiranan jinga nagadu koran seed al
markan mayo aha inta wala diiri iyo inta wala diirna wala hataan markaas ilmi rogdo kintalb kooba ma ah ila wala diirita guutaan ambasgari bonay lambaaru bahado warbixin leeyo
een ciidan maasanta ma jaraha ini oo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya afiskan fudayay dhallinyarada ka barbar dagaalamaasha al-shabaab oo adina ku mid nagada doonta dadkaas dhiibay oo si eed emel raawsan lahandhawaayo waan la xishmey doona ku mid nagadaas laakiin bes emey fadaane ini bulshada ka daawadaas aada ansheegta dadkaas walaya suubiyaayeen iyo wala adaa sameeya jartay naftatida aada ka qaldantay gee ku shilaayahay marka een si kooban adoon inka sheegaysa een walaanka doran oo mishin aysan baydhow gudaaja ka fulayda may kamid ahaa oo adin maxaan ku lahay aan mashan baylo gudaaj horma ku fuleen waabkin sheegda ila walay goob dagaalaan baxare baxaato madaweynuna ahaato in baxarato dhinaagaas nagadaan he wadadaasi warwalka fulay barnaamij ka fulay in badan ka fulay ah
marka een mayn qaabilsanayd al-shabaab
al-shabaab wal magaabilsana ila maktabka xilmaa ku qaban dhex maktabkan helmaa ku qaban ila maktabkan kan ay hela ku qabada kan oo mutafajiraadka mutafajiraadka oo miinooyinkii olsaasa male Ah.
may haytay marka abil fasiila amiru fasila Ah.
lankanka sarreeya macnaha lankadan ka dambe waan haata saray meel lanka lan mudba jaran jaro ogdola Ah.
markan isuna ka higilaada guudka leh Mhm. marka may haytay heen lan oo qaabilsan dhinaca miinooyinka marka sanadadanka dambe ay ka shaqaysay mise sanadan dambe hatta lakala roog iyo ilaa hata Ah.
ay ka shaqaysay ah markan wadooyinka miinooyinka la geliyo iyo magaalooyinka wala la qaraxiyo walsaasa male agaasimaysa Ah.
dada kii la shaqaynaa hadad ciidan bu ciidan wala agaasma ciidan ciidan leh ciidan badan bu markan shilidayn maanilan ku shilis malma qowd ogda taas hal jeeyaan dadkaas la shaqaysan jarana dad dad sitaa oo kale has dhiibi horma aragnan Mhm.
ah marka inta roogan marka diyan duyga jaraan dooyga jaraan idmalaha idmala ogda wal oo marka mayni war biyaasi maadaama magaalada baydhabo mayda ka dheeminooyin qaraxyo eedan fara badan laha abaabuli baawro qarax la karakabi dad badan ka dhammaaden een adina lankii qaabilsanaayo walaas dhan ardayda haska dib ridaay maadaama aad ahayti walada dib geek bulshadaad inku digaas ama markii inka dambi isin ku shaqeeysan oo adina hata dhataan ku sabtay dal isku ilaaliyo karo anoo tatan baawurka shugul magaley hoob dheeg dhegda ku dheegaa ilaa aan hooley hoolile tan haaytay tan dhulkan haan galnyaa yare haan aan kala harbiyaay aan iyo kaaytay la idan ta baawur yaan gooni yow baawurtiina goonida yoon dad yow gooni yow ah
een may fadane marka iniyada haddani sheegta wal hadda bulshada Soomaaliyeed ciidanka nagadan shacabka nagadan isku ilaaliyaan wadooyin hata wallaan abaabulaay haatay ya nidaam la isku ilaaliyo karo hataa oo la isku difaaco karo dadkan oo hadda wal badan dabeecadii inay dhaanto adeegan ka horta nidaam la isku ilaaliyo karo ilaahay wal ku ilaaliyo karo ma bandaan wal ilaaliyo karo kan sameeyo wala sameeyo garanta kala jeebto bal ka hasmeeyo ilaalmo ma jeer kan sameeyo sidoo kale ilaa ka teenafta anoo suubayo sidoo kale ka teenafta dhaawacii diray فرت ولا أي يديرن لان لو كتابة لان كلا أو كتابة ولكن أنت لو أنت لو كتابة لا رأوا طبعا غير كلا رأيت تدين صورة رأيت تقبل میرا واسه جبوین کسی جای واید این سو بیاز مرکان هلا باور باور اند کسی باور تو دولت و مسیحی تو بیان کی تو بیان یان کسی آه کسی ولی سر تو بیان جرنا و کرایه مر این مدتی تو بی نگدن هان دولت نگدن لکهن خساره کو
horta kasaaradaad markaas laanka makiin hirin kasaaro walaa Ethiopia ka dhaw yoonay walaa dadkan ka dhaw dhotad manseedaas ogda laashan walaa jojo bawgida aad ka haw kale tiray kordama walaa ka keentar ko wana hayta la majar marka miinooyinka isan soo bii jartan xaan gurmud kuwa mise miinooyin meel gile baawr ku sur maray markaas ay ka soo ramudka ayuno qofadaas dhagar walaa rawna ka tahay qofadaas mobile naga tahay ayu noo telekin ideegsad ha
marka inta badan markantan oo ma isticmaalaan remote remote baawurta markii meelaha galaan marka meel meelo galaan samaha ah saasal ka taabada ay baawurka yaa ramid yahay ramid ko waytoona baawur hakiilo hata lanka ku degoon hada deer korogda ilaa ku dheerato kay ka sabantiyaan
een iyada ma santa marka een maysi kooban ku afsada lahayd dawladda Soomaaliyeed salkiin la dhaqamaysa markii aad has dhiibtay qaabka aad nis dhiibtay nin kordhid
qaabka la dhaqamay qaab faylaleen la dhaqamay lahayn dhawaay dawladda ولد سفاري شرف لو نجا نوايتي أنا واه أنا نفسي بقى يروح دولون كاس قبي أنا نفسي لا إنك وين أنا كوي دولة إنه ما يوها أكجيد دي شرف لو نجا لنا هين كدوايتي دولة أنت سليبتي إلا أنت هدررتي كان هدرر كان هدرر ها وريودتي ها جدا الهريرتي مركع لانكاسك كفلي أليس جو ما ما مكرر ما مكرر الهريرتي ها أنا شو بيدل ama okay iyada maasanta marka may ku aaminsantaa hadda al-shabaab waqtigan annaada is waraysadaan waqtigan way ku aaminsanaa taan hataan uu bahi leeyahaa may ahaa diinka baagansheensa baagansheensa ah dad badan oo asxaabetin oo al-shabaab ee qaarsho adan taliyaasi wada miirin haytiya kulley iyo hata jafta ka jiraan oo al-shabaab ee maynka baaqlayn
anti oo may ahaa ardooyinkan islaamka dhetiisla ka galadahay ku toobasheen anoo dowladda islaamka afisku weydiisadaan islaamka kale shacabkana ku weydiisadaan
dowladda Soomaaliyeed iyo ciidanka xoogga iyo dalka dhato anti ma waxaan ma waxa ay dhawaayno afis ima saama ifyaan leeka ifyo leeka dhawaay guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii dhacdooyinka maanta intaasaynu ku soo afmeeraynaa waa farsamadii maxamed cabdi kalaf anigoo maxamed macali xasan waadkana waa idila socodsiinayay dhammaan aniga inta iga qayb qaadatayba waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo